dadka ka safrow jidkan dhexeeya muqdisho iyo jowhar iyo ee hano dhibaato badan kagaba marowka jidkaaseytii maadaama iyo fadheedan biyo sababo la hariira biyo fatahaada webiga shabeelle oo ise shalgoy jidka islamarkaasna dadka biyo dhatiyo laaku kasaarow doomaan waana lakajeeyow lamada dhinac oo islamarkaaseytii biyoonka jarna maxamed cabdikariim oo kumid eh dhallinyarada ka safartay jidkan dhexeeya jowhar iyo muqdisho iyo weliba use ku hadalay suuseeye anisdareerowka jidka use oona sheegay in bilaanta iyo dadka da-dee yoonka lugayo korna biyo ilaa laku dirow goobo laku rahow doonta gaariga markaa muqdisho baxday waxay kugu qaadanaysaa wadada dhisan horta inta udhexeysa muqdisho iyo balcad aada iskaga dhisantaha laami fiicana saaran balcad markaa soo dhaaftid waxyaar intaa joogtid waxaa soo raacaysaa doonta doonta intaa soo raacin gaariga wuxuu kugu dejinaa banaanka afka hore doonta waxay ku jirtaa gudaha biyaha soo doonta kuma socon karto biyaha yar mana soo istaagi karta afka hore taas waxay kugu qasbaysaa adiga alaabtaadaba inaad qaadato oo madax saarato kadibna biyaha a xoogaa dhex lugeyso aad dhex jirto ilaa jilibka ilaa lugaha jilibka korkiisa anden markaas kadib waxaa raacaysaa doonti doonti waxay tahay sida saaxda doonta waxaawaa biyaha ku jiro iyo doonta ismalahan dadka doonta raacana aada u tira badan yihiin waxawaaye rarkia laga beedinaa soo markaas waxay doonta noqonaysaa in maanta dhan cabsi liicliicisha inay dhici rabto mar qaar doonta waxaa iskaga dhigaa biyaha waxaawaay biyo caadi oo weyn maahan aada u badan rafaadkaasaa jiro waqti waxay kugu qaadanaysaa thirty minute soddon daqiiqo iyo ka badana wadada ku soconaysaa biyaha ku dhex soconaysa adoo doonta saaran weliba doonta waqti waxay maraysaa meel oo aan jid ahayn laamigii soo laamigii ma mari karto dhinaca kale jidcadahay mari oo haddana qodaxay ku yaalaan geedihii maanta dhan iska ilaali mar doonta iska ilaali biyihii sidoo kale waxaa waaye aada u dhib badan tarafaad badan ma ahan safar oo aada u fiican laakiin marka dambena waxaa noqonaysaa in doonta saas usoo raacda oo rafaad haddana degiddeeda markii gaartid waxaa ku degaysaa meel aanan ahayn haddana meel biyo ka baxsan soo doonta ogtahay mar walba biyaha afkeeda hore ma tagi karto mana ku soco karto jeexbaysaa doonta saa darteed waxay kugu qasbaysaa haddana meel tama camal ah inaad ka degtid kabahay waxaad aad siibatid haddana biyo xoogaa dhex jirtid markaas saas biyo u jiirtidna gaari kala raacaysaa gaarigaas ma aha nooho ama broberks waxaa jira biyooyinka biyo kalaa jiro bokda la dhahaayo oo meelaha ku jiraan oo laakiin biyahaas waxaa kasoo sokeeya laamiyo caadi macnaha biyoa kala go-een gaaraddana qofka lacag haysta raaci karo lacag kaliya maahan sagaashan kilomitr waayo qof sagaashan kilomitr diyaarad usoo raacayo haddana intaas lacag ka bixiyso waxaa ka iisan waxaa waaye markii loo fiiriyo financialka iyo lacag ahaan markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan qofkii dhiibi karaya oo gacantiisa ilaahay maceeyey amase dhaqayn waa gooni laakiin haloo tooro masaakiinta iyo dan dadka yar bcause dadka danta yara mar walba muhiimadda ah maamulkana waxaa ka codsalahay in wax ka qabtaan waxaa waaye ku dhowaad muddo hal sane ayaa jidka hariiriyo muqdisho iyo jowhar weliba ayaa kooku jarta saameynta biyo taasoo guud ahaanba shacabkiiya saameeytay